inkastoo ay ballantu ahayd inuu ra-iisul wasaare sharmaarke goobjoog ahaado haddana baaqashadiisa xildhibaanadu umaanay hakin dooda la xidhiidha qorshaha doorashada soo socota ee sabtidii mudanayaasha loo qeybiyey dood adag ayaa maalintii labaad waxa uu baarlamanku ka yeelanayaa hannaanka doorashada sannadkan kaasoo ay madasha wadatashiga qaran soo go'aamisay dhammaadkii bishii ugu horreysay sannadkan xildhibaanada qaar ayaa ku doodayay in qorshaha loo soo gudbiyey uu hadda taagan yahay halkii sannad ka hor ay wax marayeen lama huraanna ay tahay inuu noqdo mid faahfaahsan oo tallaabo waliba iyo qaabka loo qaadayaba ay ku cad yihiin xukuumadda horta tan kama aynaan filayn waxaanan uga filaynin juuna waxaan u dirnay lulyo ayaa waxaan u dirnay inay la tashi samayso maadaama doorasho ay dhici weyse hal sanay haysatay hal sana waxay soo wareegtaba ra-iisul wasaare asaa jimciyga s n t v-ga ka qiray wax lagu soo heshiiyey lagu hay go-aan dowladda qaadatay haddana dib loogu noqday kanaa ka soo dhexbaxay igama dhageeyaradiin ha aadina meelaha kale xukuumaddu waa keentee waxaan rabnaa in maalinta ay tahay odayaasha dhaqanka maalinta ay tahay ergada soo xulaysa xildhibaanada iyo maalinta daarta oo taariikh cad oo lawada yaqaano ah labaatanka ogos oo ku xigta doorashada guddoonka golaha shacabka tobanka sebtembarna ay tahay doorashada madaxweynaha ayaan ka rabnaa mudanayaashu waxay intooda badan wada dul istaageen hal qodob oo ah in qorshahan loo soo gudbiyey aanu xiliyaysnayn sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan noqonayso in howl walba iyo wakhtigeeda laysku horqoro si markaasi dooddu ay u noqoto mid miro dhala xukuumaddu waxay ugu soo gudbaysay boqolkiiba sagaashan in aysan waafaqsanan dastuurka dalka taa marka waxaa weye mataqaanaa in qaabkii doorashada u dhici lahayd oo qolafbararka u ah macnaha mataqaanaa dalkan in la cadeeyaysan karto tan kale lix xilliga ay dhici lahayd in lagu soo dheejiyo laba shay oo muhiima intaan dooda la dhexgelin kan koowaad waxaa waaye in wakhti cad lagu soo dejiyo waraaqahan la kerin goormaa doorasho la aadayaa wakhtigeen waxawuu baarlamaanku soo idlaanayaa goormaa la dhaarinayaa madaxda goormuu dooranayaa madaxweynuhu ugu dambeeya wakhtigaasoo cad horta waa in lagu soo dhejiyaa si loogu kor doodo qaabka doorasho ee sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa inta aanan baarlamanka la horkeenin soo meelmariyey golaha wasiirada qaar ka tirsan xildhibaanada maanta dooda ka qayb qaadanaya ayaa soo jeediyey in weliba si dhaqso badan uu hannaankan baarlamanku ku meelmariyo si aan iyaga waa mudanayaasha ee loogu fahmin kuwa doonaya in wakhtigu uu usii dabadheeraado xildhibaano isbedel baa loo socdaa inaan nala wereerinin jahawareer siyaasadeedna la gelinin muxuu aanan u ekaanin dad raadinaya bil iigu dar iyo laba iigu dar iyo far u taagan tahay aanan u ekaanin dad diidan in dadkooda ku laabtaan lasoo doorto diidan inaanan u ekaanin nala ka faa'iidaysanin shaabad cid kale ka soo leexatay oo ka xishootay in maanta aan nala ku dhufinin annaga wasiiraad arkaysaa ku kambeyn garaynaya diida shalayna way soo ansixiyeen golaha wasiirada markay joogeen annagu marka xildhibaanada sharaf nooma aha mana qaadi karno isbedelka waanu hogaansamaynaa waana ogolnahay inaan dadkayaga ku laabanno oo doorasho raadsanno cid walba inay ku kalsoonnaa taa loo baahan yahay barnaamijkan aan sidaan ku ansixinno saan baa soo jeedinaya waad mahadsantihiin
ka sokow qoraalkan waxaa baarlamanka maalmahan ka dhex jiray dareen la xidhiira in guddoonku uu doonayo horeyna u dalbaday in muddo laba bilooda loo kordhiyo baarlamankan sagaalaad laakiin guddoomiye jawaari oo isku dayayay inuu xubnaha golaha ka raarido ujeedkiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey labadaasi bilood ee u muuqda kuwa laga didsan yahay
arrintu ma aha laba biloodaa la kordhina waxaaweya gadaal gadaal u tiri maalin alla ilaa hadda maanta ma ogin ilaa maalintay qabsoomayso ee doorashada kasoo qaad inay shan iyo tobanka agoosta qabsoomayso doorashada kasoo qaad masalan halkaasa waxaa yidhi laba bilood gadaal u tiri si aan anigu baarlamaanka howlihiisa u dhammaystiro laba bilood ka hor xildhibaadana u helaan laba bilood waqti ah inta aan doorasha la gaarin markawaxamayade waxaa xildhibaanaa waxay yidhaahdeen dheeraad baad ku dartay maaha haddii uusan maxaa dhahay maars laba kun iyo toddobiyo tobanaa qabanaa u yidhaahdo anigu waxaan u baahanay laba bilood kahoraan baarlamaanka aan joojiyo shaqadiisa si baarlamaanka fursad uu helo inuu orolihii aado oo doorasho kii raba haddii oo martaa ay jiraan muwaadiniinta kale marka labada bilood aan labadu kataalo ka bixiyey waxa weye maadaama aan la ogeyn ilaa hadda wakhti ay qabanayaan gabaalgabaal u tiri baan yidhi maa horay horay u tiri hanaankan hadda baarlamanka horyaalla ayaa soo maray geedi socod muddo sannad ku dhow qaatay iyadoo ugu dambayntiina ay si wadar ogola u soo meel mariyeen madasha wadatashiga qaran ee ay ku wada jiraan madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaanu mugdi fara badan ku dahaaran yahay halka ay doorashadan loo wada dhegtaagayo ku dambayn doonto haddii baarlamanku uu ansixin waayo hab doorasheedkan iyaga kusoo biyo shubtay jacfar kuukaay v o a muqdisho